inna lilaah wa innay ilaahi raajicuun magaalada london iyo dalka ingiriiska waxaa goodhow ku geeriyooday al ustaad axmed naaji sacad ummadda soomaaliya loogama sheekaynayo qofka uu yahay al ustaad axmed naaji sacad ilaahay ha u naxariisto anigoo ku hadlaya magacayga iyo idaacadda soomaal weynba iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaanu leenahay ehelka iyo asxaabta iyo hoblada waabari uu ka tegay dhammaantoodba samar iyo iimaan allah ka siiyo si aan haddaba ustaadka waayihiisa taariikheed ee fanka aan wax badan uga ogaano waxa marka iminka qadka waxaa iminka qadka si toosa taleefanka magaalada washington ee dalka mareykanka ugu jira al ustaad maxamed macalow nuur oo ka mid ah musashanadii hoblada waaberi al ustaad axmed naajina ay si weyn usala soo shaqeeyeen wakhti iyo waayo badanna isla soo qaateen ustaad kusoo dhawow idaacadda bal caawana ka waran sida dareenkaagu uu yahay maadaama goodhow uu geeriyooda ilaahu naxariiste al ustaad axmed naaji sacad bismi illaahi raxmaan iraxiim innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun maanta nin qaali ah ummadda soomaaliyeed oo fannaan weyn ah oo muctarif ah adduunka ayaa maanta ku ekeed maalintiisa oo u timid geeridii xaqa ahayd oo annagana aan sugoolo ustaadka waan la socday arrimihiisa labadan beri ugu dambaysay waxaan xiriireynay wiilkiisa cabdalla oo soomaali joogo iyo wiilkiisa xamsa xaaladiisa kulliisa ahayd laakiin alxamdulilah maanta tii rabbiyaa u timid ilaaha kuma hadle ku shukrile maanta asoo carruurtiisa dhexdiisa oo ku geeriyooday aniga waxaa laysoo diray hadda mudda laga joogo almudaa hal sac ma hal sac bar waxaan ku jiray shirkii fanaaniinta oo africa oo lagu qaba jiray washington oo ka mid ahayeen soomaali senegaal zairi suudaan iyo kenya taleefonka markaan maqlay waan u sheegay dacsiya ka guddi ahaan ay usoo direen ummadda soomaali ustaad macal waxaad bal si kooban inooga warantaa ustaadka dabcan geeridu waa halkeedii qof walbaana waa ay sugaysaa markii waktigiisa la gaaro ustaadku maalmahan sidee ayuu caafimaadkiisu ah muddooyinka daba miyuu xanuunsanayay maya aniga ma maqlin aniga maraykankaan joogay markii iskuul dambaysay aan maraykanka soo aadaayey habeenkii ayaan soo sheekaysan wada soo cesheenay marka maku ogeen xanuun laakiin warka soo igu soo gaaray waa xanuunsan yahay waa fiican yahay waa geeriyooda sida aan ka warqabno adigu waxaad ahayd nin taariikhda fanka iyo suugaanta soomaalida aada u aruuriya ma jiraa wax taariikh ah oo aad maanta ama caawad nala wadaagi karto oo ustaadka laga reebay ama adigu aad ka reebtay aniga ustaadka waxaan ka reebay dhowr dhowr mala koobi karo hadday ugu yartahay shan ama lix waxay noqonaysaa saacadood oo barnaamij ay ummadda soomaaliyeed intausan geeriyoon gurigiisaan ugu duubay iyadoo video ah waxaan ka codsanayaa fanaaniin ama qoradaha videalka ama odiga taariikhdiisa markaan dhiibayno waxaan keenaynaa ustaad axmanaaji oo ummadda la hadlaayo maqal iyo muuqaale iyo fanaaniinta waaberi iyo fanaaniinta soomaaliyeed oo dhan oo meeha fadhiyaan oo meeha fadhiyaan oy ka hadlayaan taariikhdiisa ustaad ilaahay ha u naxariisto ustaadka mar kale adiga iyo ummadda soomaalida ehelkiisiiba waan kaaga tacsiyadaynaynaa amaan uga tacsiyadaynaynaa anoo raba inaan soo koobo goorma ayaa hadda la wadaa in abwaanka la duugo ma dalkii baa loo qaadayaa mise halka uu ku dhinto dalka ingiriiska ayaa lagu duugayaa axmedaaji ilaa hadda warkaan carruurtiisa toban daqiiqo aan khadka ku hadleyn axmedaaji ilaa hadda waxaa lagu duugayaa dalka ingiriiska warkii ugu dambeeyey wiilkiisa aan ku hadalnay oo arrimaha maxay maraayaan aan ku iri wuxuu iri adeer berito waxaan soo qaadayaa warqaddii geerida kadibna masaajidkii ayaan balaminayaa oo asaga axmedaaji oo shanta wakti oon ku duka jirin oo jameeca uu ka ahay ayaa la geynayaa meedka halkaasaa loogu dukanayaa
inaan dawarsado shisheeya walaawe inaan ahaado qaxooti inaan danmoodo inaan dibadaha wareego inaan dawarsado shisheeya walaawe inaan ahaado qaxooti inaan danmoodo dantu igu xambaartay kolkii duulba duul wareemay dhegaysateen idaacaday ayaa nafta la soo dallaaday dalkaygo markay dihatee sundaacday ayaa nafta la soo dallaaday dalkaygo